Suuqa xoolaha ee ku yaala xaafadda Howlwadaag ee magaalada Beledweyne ayaa lagu qabtay bannaanbax roob-doon ah oo ay ka qayb galeen culimada waxgaradka iyo ardayda dhigata goobaha waxbarashada. Dadka isku soo baxay ayaa tugtay salaad laba ragco ah iyada oo goobta laga jeediyay muxaadarooyin diini ah iyo ducooyin. Qaar ka mid ah culimada ka qayb galay bannaanbaxa roob-doonka ah ayaa Alle ka baryay in uu ka dulqaado abaarta isla markaana siiyo roob kheyr qaba.
magacayga waa cabdifitaax maxamed maadey Ee, maanta waxaan iskugu imaadnay roobdoon marka bulshada qaybaheeda kala duwan kulley waa u jeedin ilaa ee, aad baa loo imaaday marka waxaan leenahay bulshada inay iscafiso ugu horaan inay iscafiso oo ilaahay subxaana wa tacaala loo noqdo loo tooba keeno marka arrinkaasa insha allah isku baraarujinaynaa maxaa yeelay ee, markii ilaahay subxaana wa tacaala jalla jalaaluhu imtixaamadiisa imtixaan ka mid waayo ee, inay abaar imaado saa awgeed waxaa looga bixi karana waxaa waye ilaahay subxaana watacaala xaggiisa in loo noqdo marka waxaa bulshada dhammaan inta soo ka soo qayb gashay iyo inta ka maqanba dhammaan insha allah eh, inay ducada badiyaan oo ilaahay subxaana watacaala noo- loo noqdo oo la iscafiyo Eh, inta badan dadka eh, waxyaalo badan ba iska tabanahayaan Eh, meelo qaarkood waxaa laga yaabaa inay eh, sidaasoo kale ilaahay waxaan weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala biasmaa'ihi lxusnaa wa sifaatihi alculaa inuuna siiyo roob maaragtaa dhibaato iyo dhib aan geysanin manfacadiisa camimto arada ilaahay iyo meel walba ilaahay un- ilaahay ilaahay weydiisanayna noo soo degdego subxaanahu wa tacaala addoommaha ilaahay maaragtaa gafkeenna iyo wa- dunuub samaynteena hadduu ilaahay noo qabo lahaa ilaahay maaragtaa cadaabkiisa ayaan la kulmay ilaahay in badanuuna cafiyey waxaana la rabaa marka jasaakum allahu khayran inaan ilaahay u laabanno ilaahay maaragta istikfaartiisa iyo dembidhaafkiisa aan weydiisanno la iscafiyo madaalimta la isu celiyo waxyaabaha ilaahay roobkiisa naxariistiisa lagu helo waxaa ka mid eh eh, jasaakum allahu khayran in dadka ducafada la kaalmeeyo la wax taro dadka maaragta la isu naxariisto wixii maaragta dadkii maaragta garabka lees qabto marka jasaakum allahu khayran ilaahay markaan isu naxariisanno oo aan iscaawinno oo aan iscafinno oo dad mid aan noqona ilaahay naxariistiisa iyo khayraadkiisaan helaynaa marka waxaan isku boorinayaa nafteyda nafteennaba in si guud ilaahay aan ugu laabanno subxaanahu wa tacaala aan ilaahay awaamirtiisa aan qaadanno sidaasoo kale wixii asbaabaha roobka lagu helaa ay ka mid tahay in lala iscaawiyo in ilaahay istikfaar iyo dembidhaaf wad- badan aan weydiisanno inaan ilaahay aan barino inaan la nimaadnaan isku boorinaynaa wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu qofka waxaa awal u ah inuu ilaahay subxaana watacaala ka baqo qofka haddii ilaahay ka cabsado subxaana watacaala awaamirtoo dhan waa qaadanaya in insha allahu tacaala wanaaggaan isfarno munkarkana aan iska reebno ilaahayna baryadiisa aan ku dadaalno ifraad ifraad iyo jamaacaba oon ilaahay baryno inuu ilaahay noo soo naxariisto waxaan ognahay walaalayaal sanadkii hore abaar buu ahaa sanadka hadda waa kana markiin ilaahay barynon gacmaha u taagano ilaahay subxaana watacaala ilaahay asaana soo waraabinaya marka insha allahu tacaala naftayda iyo tiinaba bitaqwa allahi caza wajalla insha allahu tacaala wixii maxaan ku idhahdaa dembi oo naga dhacayna ilaahaan dembi dhaaf weydisanayna ilaahay dembigeenna ha dhaafo dembigeenna alla ha dhaafo insha allahu tacaala soob roob sariica oo maxaan ku idhahdaa naafaca oo dhibaato aan lahayn oo guryo aan durduminaynin oo aan maashayn lahayn ilaahay hana siiyo ilaahay hana siiyo Deegaanada gobolka Hiiraan ayaa xilligan waxaa ka jira abaaro saameeyay dadka iyo dunyada iyadoo xoolo dhaqato badan ay ku waayeen xoolahoodii.